bismillaahi araxmaani iraxiim waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka juun sanadka labada kun iyo lixiyo tobanka kuna soo dhowaada akhyaaray warkii oo kooban ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kulan la qaatay wakiilka midooda yurub u qaabilsan iskaashiga caalamiga ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo booqanaysa magaalada kismaayo ayaa xarigga ka jartay xarun cusub oo wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ay ka furatay magaaladaasi rababkii xalakadda ay magaalada muqdisho ayaa saamayn ku yeeshay barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho ayaga oo codsaday in lala soo gaaro gurmad bini'aadannimo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug ayaa tababar sare loogu qaaday aqoontooda loogu qabtay magaalada cadaado deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen ururka dhallinyarada galmudug ayaa loo qeybiyey dad danyar ah oo ku sugan magaalada gaalkacyo tartan aqooneedka bisha ramadaan ee warbaahinta qaranka ayaa si habsami leh u socda iyadoo xalay ay isku arkeen degmooyinka beledweyne iyo warta nabadda maxkamad ku taalla dalka masarna waxa ay xabsi daa'in ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada isagii oo dhan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo booqanaya magaalada kismaayo ayaa xarigga ka jaray xanuun cusub oo wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee soora ay ka furtay magaaladaasi kismaayo wafdiga ka socda wasaaradda warfaafinta oo horkacayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane cabdirasaaq yuusuf cali bahlaawi ayna xubno ka yihiin mudane cabdulaahi heybe iyo agaasimaha wakaaladda wararka qaranka soomaaliyed ee soona ayaa kulan la qaatay saxafiyiinta ku sugan magaalada kismaayo iyagoo u qeybiyey xeerka saxaafadda ee u dhowaan meel mariyey golaha baarlamanka soomaaliya dhinaca kale mas-uuliyiintaasi ayaa waxa ay shalay xarigga ka jareen xarun cusub ee wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ay ka furatay halkaasi iyadoo xaruntaasi ay qaban doonto ururinta xogta qaranka ee hawsha loo igmaday hay-addaasi si aan wax badan uga ogaano ayaan saaka aruurnimadii qadka taleefonka magaalada kismaayo waxaan kula xidhiiray agaasimaha guud ee wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee soona mudane cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala oo aan weydiiyey bal xaruntaasi ay xarigga ka jareen iyo waxa ay qaban doonto
waa mahadsantahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala alay wasalam runtii sidaad sheegtay shalay halkan xarunta wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa ilaahay hadiis dib loo furay muddo ku dhow soddon sano kadib oo ay xirnayd waxay ka mid tahay qorshe ballaaran oo la doonayo in maadaama wakaaladu ay mas-uul ka tahay in ay soo ururiso xogta dalka iyo wararka oo iyaga oo saxa ay soo ururiso in qorshe la doonayo in lagu ballaariyo wakaalada joogitaankeeda dalka waxaan rajayneynaa haddii ilaahi uu qadaro in sida magaalada kismaayo aanu furnay bilaha soo socda in aan uga furi doono xarumaha dowlad goboleedyada kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah wejiga koowaad waxaa noo qorshaysan inaan maaragtay aan ka hirgelino xarumahaas dowlad goboleedyadu ay degan yihiin marka aan dowlad goboleedyada ka hirgelinana waxaa sidoo kaleeto qorshaha labaad uu yahay in laga sii dego xarumaha dowlad goboleedyada oo la awoodo in gobol kasta ugu yaraan hal wariye maaragta oo wakaalada ka tirsan uu joogo taasoo macnaheedu uu yahay in ay awoodo wakaaladu in xogta wadanka ay maaragtay si dhamaystiran u heli karto iyada oo gobol kasta ay ka helayso dad wariyaal ah oo jooga oo wixii halkaa ka dhaca soo tabin kara taasina waxay u sahli doontaa marka inay noqoto wakaalad wadanka oo dhan wada gaarta oo mataqaana wakaaladaha kale ee caalamka iyo qeybaha kale saxaafadu ay awoodi karaan in ay ka helaan xog dhammaystiran oo ku saabsan wadanka oo dhan haddii ay ahaan lahayd eh, xogtiyo sawiran ama xogtiyo duuban oo muuqaal ah ama xogtiyo maqal ah marka een, qorshaha kismaayo wuxuu bilow u yahay qorshaha ballaarinta wakaalada ee ku fidinta wadanka Een, taasoo aan rajeynayno in eh, ugu yaraan saddexda bilood ama ama oo shanta bilood ee soo socota ugu badnaan eh, lagu gaarsiiyo wadanka oo dhan haddii ilaahay uu qadiro aada umahadsantaha agaasim ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa kulan la qaatay wakiilka midooda yurub u qaabilsan iskaashiga caalamiga ah sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo waryahayaga yuushac sheekh cabdulaahi ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa waxa uu brussels kula kulmay mudane nivan memika guddoomiyaha iskaashiga caalamiga ah ee midooda yurub kulankan oo diiradda lagu saareeyey sidii kor loogu qaadi lahaa tayada hay-adaha dowladda iyo adeegyada bulshada mudane nivan mimika ayaa waxa uu ku dhawaaqay in midooda yurub ay soomaaliya u ballan qaaday toddobaatan iyo saddex milyan lacagtan oo loogu deeqay in kor loogu qaado tayada hay-adaha dowladda si shaqo abuur loogu sameeyo dhallinyarada iyo bulshada ay abaaraha iyo cimilooyinka saameeyeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane maxamed cumar carte ayaa aad u soo dhoweeyey deeqdan loogu talagalay soomaaliya ugana mahad celiyey midowda yurub sida ay u garab taagnaayeen soomaaliya xilligii ay qaadatay xornimada iyo iyo hadda waxaa kaloo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka codsaday midowda yurub in ay dhiirigeliyaan ganacsatada waddamada yurub si ay u maalgashadaan soomaaliya mudane maxamed cumar cabte ayaa aad u muujiyey in deeq oo keliya soomaaliya horumar ku gaari karin balse loo baahan yahay in kor loo qaado ganacsiga lana dhiso ilaha dhaqaalaha ee soomaaliya
roobabkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay barakacayaasha ku nool magaalada tan muqdisho iyaga oo codsaday in lala soo gaaro gurmad bani aadanimo oo dhan kasta ah mid ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala magaalada muqdisho oo lagu magacaabo mudane cali fari oo ka tirsan ama ah guddoomiyaha kaamka beerta daraawiishta ama sayidka ee magaalada tan muqdisho oo aan gordhoweyd qadka teleefonka kula xidhiiray ayaan weydiiyey bal in uu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka dhashay roobkii xalay ka da-ayay magaalada muqdisho oo soo gaaray barakacayaasha ku nool xerada sayidka cali fari oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan shan boqol oo guri oo ka samaysnaa buushash ay biyuhu qaadeen kadib markii daadadkii roobka uu ka soo rogmaday dalcadda sayidka ay soo gaareen beerta daraawiishta oo ah halka ay degan yihiin barakacayaasha waxa uuna tilmaamay in dadkaasi ay u baahan yihiin gargaar bani-aadanimo oo dhinac kasta ah hadday aan lahayd raashin iyo hoy iyo wixii kale oo soo raaca oo maadaama uu sheegay maadaama lagu guda jiro bisha fadliga iyo khayrka badan ee ramadaan cali fari oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi haddeed xalay abaarihii af- afarka kadib waxaan uga bilowday roobab lixaad le oo mataqaanaa haddii ilaahay yidhaaho een, ka curtay een, magaalada muqdisho afar iyo labaatankii saac oo mataqaanaa lasoo dhaafayna sidoo kale ay u da-ayeen waxay saameeyeen eh, dadka barakacayaasha oo ku sugan dhammaan een, magaalada muqdisho khaasatan aniga hadda goobta aan ku sugannahay ayay mataqaanaa een, khasaare lixaad le u geysteen waxay kasoo rogmadeen een, dalcadda sayidka een, meeshu waxa waaye raarac meel raarac oo hoos u raaracda waaye biyihii een, hoosna way ku yimideen korna way ka yimideen waxay wax u geysteen marka maamulshada ku sugan een, beerta daraawiishta marka ilaa iyo hadda maxaa khasaaraha oo tilmaami kartaa oo ay roobabkaasi geysteen
waxay geysteen waxay dumiyeen een, buushashkii way dumiyeen dad een, caruura oon mataqaanaa dhaxanta dhacaysa iyo mataqaanaa roobabka aan u dulqaadan karin oo caruura way waxle- waxyeeleeyeen een, saakayto xalay habeenbarkii waan baxnay waxaan dhex marnay kaamka anigoo tafashkayna wadana roobka xilliga u socday caruuraan kasoo xiraynay waxaan keenay hool meel hool oo labiiriyo dhisan oo isaga jildaran dhistay Een, waxaan soo wadnay sidoo kaleeto dad waayeelaa oo mataqaanaa haddii ilaaha yidhaaho da-ah oon roobka u dulqaadan karin waxaan soo wadnay een, dad indhoolayaala waxaan soo wadnay dad cunyaameyna dhammaan waxaan isugu keennay hool meel hoolahoo safjildana dhistay halkaasay xala seexdeen hadday ka kaagacow hayaan een, waxaa ugu yaraan oo waxyeeleeyay oo dumay oo khasaare oo maaragtay ah, kasoo gaartay een, shan boqol oo buush ayaa dintay oo mataqaanaa haddii weliba u dintay roobka awgiis ee, welina aan wax hadda mataqaanaa lagu dhiso oo markaas haddii ilaahay yidhaahdo hadeer lagu dhiso aan gacanta lagu hayn dadkii waxay la walacsan yihiin halka ay ku hoyarhaayeen een ewel waxaa la walacsanaay maxaan ku afuraa ilaahay baa iska keenay hadda bishu khayrkeeda bay wadataahe een alxamdulilah afarku waxa waaye roon- soonku qof qof qof qof kastaba ilaahay mataqaanaa saa ugu talagala waxuu ku afurinaayo marka walaaca hadda ugu ballaaran waxaa waaye xagee ka galaa roobka ee dhaxanta iyo mataqaanaa qabowga jira xagee ka galaa mar kastaba een, ha ahaato shalay maana daraad waxaana soo gaaray oo noo yimiday doctor xabeeb iyo wasiirada een, wasiirad ka mid ah oo hadda magaceeda aanan si fiican u hayn een, xaawo in lahayaan rajeeyaha magaceeda haddaana khaldin waxay keeneen toddobaatan busto ayay keeneen toddobaatan iyo sagaal inay inay toddobaatan iyo laba ka tahay tiradaas Een, bustooyinkii waxaa loo qaybiyey dad een, da ah oo qofta ugu yar ay jirto een, mataqaanaa toddobaatan iyo siddeetan oo hadda qorax sii wada dhacaysa oo mataqaan ilaahay ayaa mataqaanaa kulli qof kastaba nasgeliyey
shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug ayaa tababar sare loogu qaadaya aqoontooda loogu qabtay magaalada cadaado oo xarun kumeel gaarka u ah magaala maamulka galmudug warbixinta warkana waxaa magaalada cadaado inooga soo diray wariyahayaga halkaasi inooga soo warrama maxamuud cabdi diirshe tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa socon doona muddo shan maalmood ah waxaana howlwadeenadan oo gaaraya labaatan iyo shan ruux kana kala yimid degmooyinka gaalkacyo cadaado cabudwaaq balanbale hobayo iyo deegaano kale ay ku qaadan doonaan macluumaad xirfadooda sare loogu qaadayo axmed nuur cusmaan cali agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay si tayada waxbarashada sare loogu qaado inay muhiim noqotay in shaqaalaha wasaaradda tababara la siiyo
aqoon isweydaarsigan halkaan maanta loo fadhiyo ujeedkiisa ama muhiimaddiisuna ay tahay in annaga fikradaha dhexdeenna ku jira iyo aqoonta aan isdheernahay iyo qof walbaba waxa uu hayo inuu soo bandhigo la wadaago qofka kale qof walbaa wixii uu hayana laga qaato qof walbaa wixii ka dhiman isna inuu dhexdeenna ka siyaadsado Ee, waxaan u baahannahay aqoon isweydaarsi weyn aqoon isweydaarsiga qof walba waxaa la rabaa si furan inuu uga qayb qaato si berri shaqada wasaaradda waxbarashadu ay u noqoto mid aan wada wadi karno qof walbaaba meesha uu ka leeyahay uu u jeedo qofka uu la shaqaynhayo uu ogyahay shaqada uu qabanhayo uu og yahay waxa looga baahan yahay iyo mas-uuliyadda saaranna uu og yahay traininkan waxaana loogu qabtay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada galmudug waxay tahay in tayada waxbarashada la kordhiyo tayadii si loo kordhiyo haddii qofka xafiiska fadhiya oo laga rabo tayadii uu ka inuu ka shaqeeyo asagii laftirkiisa isagoo tayadii haya waa in la sameeyaa dhiirigelin iyo la tusid la tusahayo qaabkii tayada loo kordhin lahaa annaguna markaas aan qaadno habkii iyo ma- ama qaabkii lagu gaari lahaa inaan annagu keenno tayo waxbarasho wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa hadda ku howlan dhammaystirka waaxyaha iyo xafiisyada wasaaraddu ay ku leedahay gobolada mudug iyo galgaduud maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado
deeq lacageed oo ay iska soo ururiyeen ururka dhallinyarada galmudug ayaa loo qaybiyey dad danyar ah oo ku sugan magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed wariyahayaga halkaasi nooga soo warrama ayaa warbixintan goor dhaweed inoo soo diray deeqdan lacageed oo ah mid ay soo ururiyeen ururka dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa loo qeybiyey dad danyara kuwaasi oo isugu jira indhoolayaal iyo cuuryaamiina munaasabadda deeqdan loogu wareejinaya dadkan tabaalaysan oo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka degmada gaalkacyo siyaasiyiin aqoon-yahano iyo bulshada qeybeeda kala duwan ugu horreynna waxaa munaasabadan deeqda lacageed loogu wareejinaya dadkani tabaalaysan ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug sahal maxamuud cabdulle waxauna sharaxaad ka bixiyey dadka deeqdani la siinayo waxaa barnaamijkan soo abaabulay dhallinyarada ururka dhallinyarada gobolka mudug iyo culimaadiinka qayb ka mid ah ayagoo markaasi dadkii masaakiinta ah soo indhendheeyey magaalada waxaa ka mid a dadkaas qofka haddaan noocyadooda kala sheegno maamo hooyo waayeel ah oo dhabarkii soo gubtay eedana isku soo gudatay oo haddana guriga ay u joogto gabar indhala dhagana laha wax maqalin sidoo kale gurigooda haddana ugu joogo wiil dhagala indhala aan waxna arag waxna maqal ayaduna ay u tahay qofkii u ciidimanayay oo wuxu soo qaadayay ay tahay waxaa kaloo ka mid a dadka tabaalaysan meesha fadhiya wiil dadiisu aad ay u yar tahay gacmo la-aan iyo logo la-aan ku dhashay oo sidaa darteed asaguna ee dad tabaalaysan ah noocaasna uu yahay waxaa ka mid ah hooyo bareello ah qaarka ho qaarka dambe aan ku lahayn wax dareen ah intaa feeraha ka koreeya keliya dareenka uga jiro madaxweynihii hore ee galmudug maxamed axmed caalin oo isna kulanka ka hadlay ayaa uga mahad celiyey ururka dhallinyarada gobolka mudug doorka ay ka qaataan mar kasta horumarinta adeegyada bulshada iyo barnaamijkan lagu taakulaynayo dadka tabaalaysan gaara ugu sii mahad celinaya dhallinyarada oo runtii baryahan dambe firfircooni aanan ewel ku ogaa jirin baryahan dambe la soo baxday dhallinyarada difaacii dalka waa ka qayb qaateen dhismihii ceelasha iyo deegaamaynta iyo wixiina waa ka qayb qaateen oo si xoog leh uga qayb qaateen weli waa ku jiraan haddana waxaan arkay sida ay u wadaan dadkan walaalahood ah oo dhibaataysan sida ay rabaan inay wax ugu qabtaan waxna ugu soo aruuriyaan duqa degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug xirsi yuusuf barre ayaa isna gunaanadkii kulanka ka hadlay
waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa oo aan u bogaadinayaa ilaahayna ugu rajaynaya inuu ajar ka siiyo dhallinyaradii iyo culummadoodu istaagtay arrintan oo soo abaabushay oo fikirka keentay iyo intii ka qayb qaadatayba waxaan rabaa dadka dhibaataysan oo magaaladan ku nool intan kaliya maaha waa run intii ugu dardarnayd weeye ilaa sideed boqol oo qof baa la ii sheegay mar aan tirakoob u diray khayr allaha idin siiyo intaan haddaad u istaagteen in maaragtay la taakuleeyo aayad waa mucjiso weeye waxaa mucjisada adduunka lagu soo bandhig uu ka mid yahay canuga yarkaa qurxun aa arkaysaan luga male gacmo male haddii waa ilaahay wax maaragtay tusaalena lakaga dhigay inaan ku cimro qaadano waa markii horraysay oo deeq lacageed oo caynkan oo kale ay soo ururiyaan ururka dhallinyarada gobolka mudug lagu wareejiyo dad tabaalaysan oo ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kuwaas oo u badan cuuryaaminaya indhoolayaala cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
aqooneedka bisha ramadaan ee warbaahinta qaranka ayaa si habsami leh u socda iyadoo xalay ay isku arkeen degmooyinka beledweyne iyo warta nabadda warbixinta warkaana waxaa eegaya wariyahayaga farxaan sulaymaan daahir
barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha rabadaan oo ay si wada jir ah u baahinayaan rediyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed uuna taabagelinayo sanadkii saddexaad maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa xalay tartan aad u xiiso badan oo ku dhex maray degmooyinka warta nabadda iyo beledweyne oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo hiiraan sida uu xeerka tartanka qabo marka degmo weliba la weydiiyo min afar su-aala waxaa xalay dhextaal u ahaa isbarashada degmooyinka tartamayaasha labada degmo ayaa ka sheekeeyey taariikhda ay leeyihiin degmooyinka warta nabadda iyo beledweyne iyo waxyaabaha ay caanka ku yihiin labada degmo iyadoo labada dhinaca ay muujiyeen dadaal iyo anshax wanaaga inta uu tartanku socday
raadiyo muqdisho Jawaabta.
su-aashaasi jawaabteedu waa labaatan iyo shan haddii jawaabta warta nabadda ay ka bixisay su-aashii la weydiiyey ay sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada na- warta nabadda ma garan haddii warta nabadda ay soo hareer martay halow beledweyne halo raadiyo muqdisho jawaab annagoo ah tartamayaasha degmada daladweyne ee gobolka hiiraan su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa afar dhibic shanna waa afar dhibic shanna waa hagaag haddii jawaabtu iyana sax tahay iyo haddii kale guddiga su-aasha sida ka faa'iidaysiga u hortaalla degmada beledweyne oo u dhacaysay soo saar caadinimada sodium hydroxide haddii labaatan mililitir oo milankaas ka mid ah ay fas- ay isfasaqaan boqol iyo labaatan mililitir oo hydro- hydrocaloric acid ah iyadoo caadinimadu tahay eber dhibic toddoba shan n ama na jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa afar dhibic shan n ama afar dhibic shan caadinimo maxamed macalin xasan wayka oo xubin ka ah guddiga tartan aqooneedka warbaahinta qaranka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartankii dhex maray xalay tartamayaasha degmooyinka warta nabadda iyo beledweyne sida sharciga tartanka uu dhigayo ee degmo walba waxaa la weydiiyey min toddoba su-aal Ee, haddii aanu ka bilaawno degmada warta nabadda oo su-aalaha iyadii ku horreysay lagu bilaabayay ee, toddobadii su-aal ee la weydiiyey waxay si saxa ugu jawaabeen ee, shan su-aal oo waxay iska qaldeen ee, laba su-aal waxay si ka faa'iidaysiya u heleen laba su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada ee, beledweyne gobolka hiiraan Ee, sidaasi wadarta guud ee dhibcaha degmada warta nabadda ee heshay waxay noqonaysaa afar iyo toban dhibcood oo ah ee, shan su-aal oo ay ka jawaabeen oo toban dhibcooda iyo laba su-aal oo ka faa'iidaysiya oo ay heleen oo afar dhibcooda sidaasina waxay ku heleen afar iyo toban dhibcood beledweyne waxaa la weydiiyey ee, toddoba su-aal waxay si saxa ugu jawaabeen ee, shan waxay iska qaldeen laba su-aal Ee, waxay si ka faa'iidaysi u heleen hal su-aal oo ah su-aashii saddexaad oo soo hareer martay tartimayaasha degmada warta nabadda Ee, wadarta guud dhibcaha ay heleen tartimayaasha degmada ee, beledweyne gobolka hiiraan waxay noqonaysaa labayo toban dhibcood oo shan su-aal oo ay ka jawaabeen tobana iyo hal ka faa'iidaysiga oo laba dhibac ee caawa waxaa wareega xiga ee tartanka usoo gudbay ee tartamayaasha degmada warta nabadda oo helay afar iyo toban dhibcood haddaba kulankii saddex tobnaad ee tartan cilmiyeedka bisha rabadaan ee warbaahinta qaranka xalay waxaa wareega xiga usoo gudbay tartamayaasha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir iyadoo gebagabadii ay labada tartame isugu hambaliyeeyeen guushaasi caawa oo ah habeenka afar iyo tobnaad ee tartan cilmiyeedka bisha rabadaan ee warbaahinta qaranka waxaa ku tartami doona degmooyinka xudur iyo howlwadaaga oo ka kala tirsan gobolada bakool iyo banaadir
idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamad ku taala dalka masar ayaa xukun xabsi daa'in ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi qareenka u doodayay master mursi waxa uu sheegay in lagu heli waayey kiiskii lagu soo eedeeyey ee ahaa basaasnimo laakiin laga xukumay inuu hogaaminayay urur sharci darra ah dadka kale ee dacwaddan loo haystay oo ay ku jiraan laba wariye oo ka tirsan warbaahinta al-jasiira waxaa lagu xukumay dil ayaga oo maqan master mursi waxaa horeba looga xukumay xabsi daa'in waxaana dil looga xukumay kiisas mar hore ay maxkamadda qaadeen maxkamado qaadeen racfaan ayuuna ka qaatan karaa xukunkanna ugu dambeeyey oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee caalamka ay habka garsoorka waddanka masar u soo jeediyeen dhaleecayn aada u weyn warkii caalamka oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu saaka naga dhan yahay hase yeeshee ciddii u seego warkan ama aan ka bogan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankeenu yahay radio muqdisho net